Maamulka deegaanka Merer-guur ayaa soo saaray amarro cusub oo la xidhiidha goobaha ganacsiga ee ku fiday waddooyinka iyo falalka ciyaar-weerarada. Sidoo kale, maamulka ayaa digniin adag u diray dadka ugaarsada duurjoogta sida sagaarada, iyagoo sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan wixii xilligan ka dambeeya. Liibaan Daa'uud Tabaarak oo ka mid ah maamulka degmada ayaa ka warbixiyay amarka ka soo baxay maamulka degmada.
Heshiis waxaa la ogaysanayaa dhammaan bulshada ku nool magaalada Merer-guur. Amar ka soo baxay maamulka degmada Merer-guur. Amarkaasi wuxuu ku socdaa bulshada ku nool degmada Merer-guur iyo nawaaxigeeda. Amarkaasi waxa weeyaan maamulku wuxuu soo saaray lix qodob. Qodobka koowaad waxa weeyaan caruurta habeenkii imaanaysa magaalada oo aan waxba loo soo dirin dadka tuuriyeynaysa laga bilaabo saddex saac wixii ka dambeeya canugii aan waalidkiis wax u soo dirsan ee magaalada yimaada ciidamada ammaanka iyo maamulka degmadu iskaashanaya tallaabo ay ka qaadayaan. Waxaa kaloo xiga maqaayadaha sida sharci darrada ah uga ganacsanaya hareeraha laamiga ah waxaa la farayaa inay ku ekaadaan goobaha loo asteeyay oo ay ku ganacsan karaan. Ciddii soo dhaafta sida uu maamulku sheegay ayagana waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci ah. Sidoo kale duurjoogta sagaarada oo ay ka mid tahay oo la xaalufinayo ee kabacdi haddana dhalinyaradu inta soo dilaan inta la soo dilo kaamirooyinka laga soo duubayo ciddii lagu ogaado inay sagaaro soo dishay kaamirooyin ka soo duubtay maamulkuna isaguna tallaabo ka qaadaya oo weliba iska kaashanaya laamaha ammaanka. Sidoo kale waxaa ka mid ah macnaha waxaa ka mid ah dhirta. Dhirta inta geedaha la soo jaro maxay ahaatay la soo qalajinayo gaarigii soo qaada iyo cid kasta oo gacan ka geysatay dhirtaas xaalufinteeda ayadana laamaha ammaanku wuxuu ka qaadaya tallaabuu ka qaadaya. Qodobka kale waxa weeyaan qashinka. Maamulka degmada iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud goobihii ay u asteeyeen ama ay iska kaashadeen in lagu fogeeyo qashinka lagu gubo ciddii ka sokaysa ee qashin meel ka sokeeda qashin dhigta ama ku gubta. Sidoo kale maamulka wuxuu ka qaadayaa tallaabada sharciga waafaqsan. Waxaa loo baahan yahay in la geeyo goobta loo asteeyay qashinka si loogu gubo halkaas. Laakiin lama geli karo meel ka sokaysa meeshii loo asteeyay. Sidoo kale dameeraha. Dameeraha habeenkii magaalada imaanaya oo dadka iska lahaa ay naceen ayadana haddii ay xafido waayaan dameerahaasi waa laga masaafurinaya waa laga masaafurinaya magaalada sida maamulku oo qodobkaas ku caddeeyay. dhammaan waxaa la farayaa dhammaan waxaa la farayaa bulshada degmada Merer-guur inay u hoggaansamaan amarka maamulka degmada ka soo baxay oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka. Cid kasta oo amarkaasi qusayso ee jebisa sida ku cad qodobada waxaa iska kaashanaya maamulka degmada iyo laamaha ammaanka oo gacan bira ku qabanaya waafajinayana sharciga.